إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana saaka waxaa ka mid ah shashyahanada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay sohdembenaadka soomaaliya iyo kenya ku toogteen askari kenyaati ah ciidamada maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu weeraray duleedka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose weeraro ka dhana ciidamada dowladda federaalk ayaa xalay waxaay ka dhaceen gobolka shabeellaha hoose sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciddii lacagta canshuurta ah u diidda ay ula mid tahay ragga dagaalka xabadda ah kala dhexeeyo madaxda suufiyada ee joogta qaybo ka mid a gobolka galgaduud ayaa meel fagaaro ah waxay ka sheegeen hadal ama war shirka ah dadkii laascanood laga soo barakiciyey qaarkood ayaa soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن shashyahanada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa soodinbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan waxay ku toogteen askari kenyaati ah gelinkii dambe ee shalay ayaa askarigaasi toogasho lagu dilay waxa uu difaac kaga jiray xero ku taalla deegaanka shangaani oo dhaca xadbeenaadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan ciidamada dowladda kenya ee halkaa ku sugan ayaa sida muuqata xilligaasi waxa ay wargeliyeen dowladooda waxaanay u sheegeen in askarigii la dilay taasi waxa ay keentay in diyaarad helikofter ah ay ka soo caga dhigato goobtii askariga lagu toogtay waxaa la sheegay in meydka askariga kenyaatiga ah diyaaradda lagu qaaday ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo ciidanka ku sugan deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaab almujaahidiin diryaanka hubka la iswadaarsanayay ayaa laga maqlayay deegaanka baarka iyo deegaanada kale ee nawaaxigiisa amaba ood wadaagta la ah deegaankaasi ciidamada ku sugan ayaa marar kala duwan waxa ay la kulmeen weerare kaga yimid xarakada shabaab almujaahidiin iyadoo askar laga dilay kuwana laga dhaawacay dhanka gobolka shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxaa dagaal ay ku qaadeen farisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka lafoole oo ku yaala inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye weerarkaasi ayaa wuxuu ahaa mid qorshaysan iyadoo in muddoa dagaalku halkaa ka socday isla walaayada shabeellaha hoose xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin janaale oo u dhow magaalada marka dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ku dilay gudaha magaalada muqdisho shalay ayaa sarkaal lagu magacaabay cabdikuus waxaa lagu dilay degmada hodan si gaara dilku waxa uu kaga dhacay agaarka iskuulka dhagax tuur sarkaalkan ayaa ka tirsanaa ciidamada milatariga dowladda federaalka ah horey magaalada muqdisho waxaa loogu dilay askar iyo saraakiil badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyadoo dilalkaas qaarkoodna ay dhowaan dhaceen waxaana xusid mudan in askartii dilalka loo geysta qaarkood hubkii ay wateen laga furtay oo uu gacan galay xarakada shabaab almujaahidiin maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciddii lacagta canshuurta u diiday ay ula mid tahay ragga dagaalka xabadda ah kala dhexeeyo iyadoo maamulku uu cadaadis waayadan ku hayay bulshada ku dhaqan deegaanada uu ka arrimiyo islamarkaana lacaga fara badan qori caaladda uga qaaday ayaa wasiirka maaliyadda ee maamulkaas ninka la yidhaha xasan afgaal oo dhowaan booqasho ku tegay magaalada boosaaso waxa uu bulshada ugu goodiyey in ciddii lacagta canshuurta ah ee maamulkooda soo rogay diidda ay culays la kulmi doonto si gaara waxa uu weeraray macalimiinta iskuulaadka iyo jaamacadaha kuwaas oo maamulku asigu uusan lacag siinin wuxuuna doonayaa in mushaarka macalimiinta uu canshuuro macalinka iskuulka oo saddex boqoloo doolar qaata hadduu canshuurta diido askariga labada boqol qaatana canshuurta bixiyo waxay noqonaysaa dulmi bay noqonaysaa in askarigii laga qaado cleanerka dowladda oo qaata sideetanka dolar ama boqolka dolar qaataa in canshuur laga qaado macalinkii saddexda boqol afarta boqol shanta boqol qaadanayeyna uu bixin waayo waxaan leenahay iskuullada wasaaradda waxbarashadana waa ka wada hadalnay iskuulladu ha bixiyeen canshuurta lagu leeyahay macalimiinta asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin oo puntland dagaal kala dhexeeyo iyo qofka canshuurta diida ay isugu mid yihiin taa micnaheeduna waxaa weeye in qof kasta oo maamulka lacagta u diida maalkiisa iyo dhiiggiisa la banaysanayo
macalinku dakhliguu leeyahay dakhliga macalinku leeyahay iyo ardayga wax iska galay ma jiro ardaygu waxbarashuu rabaa waxbarashuu helaya laakiin dakhliga macalinka baa waxaa laga rabaa lacag macalimiinta qayb baa goortii la yidhaahdo bixiya canshuurahaas waxay dhahaneen ardadaanu ma ardadaa waxa aan adigu justification aan u noqonayn qof aan canshuur bixi in canshuurta bixiya aan rabin aan u noqonayn caddayn ama wax reliable ah oo dad ku qanci karaan buu sheegayaa waxaan leenahay maamulayaasha iskuullada qofka diida oo canshuur diide noqda annaga noogama duwana canshuur diida iyo shabaab isu kaya mid
asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciddii bixi weysa lacagta canshuurta ah ay xabsiga u dhaadhicinayaan wasaaradda waxbarashadana waa ka codsanaynaa inay follow-up ku sameeyaan dadka qaybtiis la yaqaano oo haddii ilaahay idmo aan rajaynayno inaan maxkamad keenno oo ku ceebayno nin weyn oo la yidhi canshuurta bixi oo saddex doolar shan doolar lix doolar le showban aan samaynaynaa ardadaan kicinaynaa oo magaalooyinka qaybtooda waa xisaab baa jiraysa xisaab baa jiraysa waa la isla xisaabtamaya canshuurta in la bixiyo waa laga maarmaan special magaalada boosaaso hadda aan joogo waxaan rabnaa iskuullada ka furan in canshuurta la bixiyo qofka canshuurta diida oo yidhaahda anuu canshuur bixin mayo qofkaasi dembiilu noqonaya hay-adaha ku shaqada leh baa loo gudbinaya haddii rabbi idmo maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya ayaa waxa ay ka dhigan yihiin jiri dadka dhiigga ka dhuuqaya mana jiraan waxa lacagta canshuurta ah ee faraha badan ee ay bulshada qaybaheeda kala duwan ka qaadaan ay ummadda ugu qabtaan madaxda suufiyada ee joogta qaybo kamid a gobolka galguduud ayaa meel fagaaro ah waxay ka sheegeen hadal ama war shirka ah cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka warramaya axmed shaakir oo ah wadaad hogaamiye suufiyada gurceel ah ayaa dhowaan shaaca ka qaaday hadal shirki ah oo aad looga hadalhayo baraha internetka isaga oo khudbad ka jeedinayay qabuuraha wadaadda ay caabudaan oo la yidhaahdo sheekh yuusuf diraad kuna yaalla halka loo yaqaano huursheeh ayaa waxa uu sheegay in ay soo siyaarteen sheekhooda ujeeddooyinkana ka mid tahay inay gurmad iyo gargaar ka helaan dadkii caamada ahaa ee goobta joogay ayaa waxa uu u sheegay inuu si toosa u maqlayo sheekha wakhtiga markaasi la joogo sheekheenna inaan yacni amdaad ka dalabnaan isugu nimid shiikhaanna inaan ku nuurnaan isugu nimid aafaaqul ardi ayaana laga yimid shanta qaaradood ayaa ziyaarada looga yimid shiikhu waana maqlayaa sheekheenna sheikh yuusuf waana maqlayaa maanta mar walbouna maqlayaa waa ku maqlayaan waa ku dhegaysanayaan isaga oo sii hadlaya ayaa waxa uu ku nuuxnuuxsaday hadal kaa ka sii daran waxa uu sheegay in marka la joogo qabriga wadaadka ay tahay in laga faa'iidaysto oo uu qof walbaahi soo ururiyo muraadka iyo danaha uu leeyahay meel dheeraa laysaga yimid markaanoo kaleeto waxaa laysku soo duudaa muraadyada muraadyada waa laysku soo duudaa wixii aad leedahay mura'aasaa la soo qaataa markaasaa meeshaanoo kaleeta lala soo aadaa meeshaanoo kale ayaa lala soo aadaa meeshaanoo kalea lala yimaadaa meeshaanoo kaleetaa wax lagu waxaqof dab miyaa qofan qorya guranma daboo shidana ma shidanayo qoryihii inta soo gurato muraadyadaadii isku soo duwata meeshaa ku iibso allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur'aanka kariimka ah gaar ahaan suuradda faatir ku caddeeyey in dadka isaga wax la wadaajiya aysan waxba ka helayn kuwa dhintay ee ay baryayaan maadaama aysan wax maqlayn islamarkaana aysan ajiibi karin sidoo kale xadiid uu warinayo bukhaari waxa uu nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka uga digay inaysan ku talax tegin si la mid ah sidiiba ay kiristanku ugu talax tageen nebi ciise oo ay ilaah ka yeesheen nebigu wuxuu sheegay inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa maantana waxaan aragnaa in wadaad soomaali ah oo waa hore dhintay laga gurmad dalbayo oo la leeyahay muraadkiina soo uruuriya mucallim maxamuud oo dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay qabuurahaasi ka sheegay in kacbadii dhuusamareeb loo soo raray iyo in sheekh weys uu leeyahay mid la mid ah awoodaha allaah ee ah soo noolaynta wax dhintay oo kelimad qura lagu soo istaajinayo ayaa goobta qabuuraha joogay sidoo kale waxaa soo xaadiray haween u badan da-dhexe iyo waayeello midooda oo xildhibaanad ka ah galmudug baarlamaankana ku matasha suufiyada guriceel ayaa qabuuraha lagu dawaafayey ee sheekh yuusuf diraad ku tilmaantay mid lagu mithaali karayo xaramka magacayga waa dahabakiin aadan cali aa ladhahaa waxaan ah xildhibaan dahabakiin aadan cali xildhibaanada galmudugan ka mid ah dareenkaygu aad iyo aad u kacsan yahay sanadba sanadka ka dambayda ziyaaradta sheekh yuusuf sheekh ibraahim waxaa laga yimid dal iyo dibadaa laga yimid muxuu ahaa xaramkii ayaa lagu mithaali karaa suufiyadii joogtay qabuuraha sheekh yuusuf direed ayaa isku ballansaday inay soomaan mid ka mid ah maalmihii ay goobta joogeen iyaga oo habeenkii oo idinku dhafray xadro nooca xadradooda haddii sawir laga bixiyo waxay galeen saf dheer mar way isgodayaan marna way isgaabinayaan markaasay aha ku soo goynayaan
qaar ka mida dadkii laga soo barakiciyey magaalada laascaanood ayaa soo gaaray magaalada beledweyne dadkan ayaa aada u soo rafaaday intii jidka ay ku soo jireen maamulka puntland ayaa maalmo ku hayay deegaanada uu ka aramiyo kadibna waxa uu ku soo wareejiyey maamulka galmudug gawaari waaweyn ayaa lasoo saaray kuwaas oo dadkan soo daabulay iyagoo ku sugan magaalada beledweyne ayay qaarkood saxaafadda la hadleen laascaanood ayaan deganaa laascaanood waxaan tegey sanadkii bishii labaad markii aan tegayo waxaan ahay ana iyo xaaskaygaoo keliya haddana waxaan wata afar iyo labaatan cayaal aan wata wixii dhalay waxay sii dhaleen oo ah waxaan ka soo baxa laascaanood ciyaalkiiyo annaga iyo nin iyo naagba hanti ah waxaan ku leen iyo waxaan xoolo lagu lahaa iyo wixii wax lagu suubsaday labaatan iyo shan sanaan joogay kama soo qaadan xijaabka maahan wax kale kama soo qaadan iyo firaash firaashay noo ogolaadeen annaga dad oo waxaan nahay oo xoog lagu soo wadiyo oo oo ilmahoodii meesha ku korsanayo waddankii degnaayo soddon sano aan ku dhex jirnay ilmihii aan ku dhaliya ilmo kale kusii dhaleen maantana waxaa ilaahay xukumay anoona oo ilmahayga dab u shidanaayo oo bakeer shahata aan karsanay inay qori baadkiisa ay labada albaab liigi istoo istaag laba tiknik liisoo dhigo qof wax soo xaday mise wax soo deshiyoo kale lii imaado ani imaatadeeda kala habaabno maamulka somalilan ayaa dadkan soo masaafuriyey tani waa mid ka mid ah mirodhalka dhibaatooyinkii shisheeyuhu uu ka shaqeeyey maadaama dalka la kala googooyey qolo welibana loo sheegay inay dowlad gaara tahay maamulka somalilan ee dadkan soo masaafuriyey iyo maamulada kale ee ka jira soomaaliya ma jiraan wax ay isdooriyaan dhammaantoodna mid waliba shisheeyuhu wuxuu u sheegay in kan kale uu cadowga ku yahay mana jiro maamul warkaasi ka dhidhiyey amaba beeniyey ee dhammaantood hoosta ayay ka xariiqeen taas ayaana keenaysa in marar kala duwan la arko maamulada qaarkood oo dad soomaaliyeed masaafurinaya waxaas xusid mudan inaanu jirin maamul ku dhaca inuu masaafuriyo dadka etoobiyaanka ah ee gardarada ku jooga gudaha soomaaliya warkii o dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan saaka waa inageenta